أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismiillaahiiraxmaaniraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga landulus maanta idiin hiisa kooda ugu door karoon waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta ayaa saaka weer cagmarina kula wareegay degmada aadayabaale ee wilaayada shabeelle dhexe taliska ciidamada mujaahidiinta ayaa bayaan kasoo saaray weerarka cagmarinta ah ee saaka ka dhacay degmada aadanyabaal muaasasada alkataa'ib ayaa baahisay sawirada weerarka cagmarinta ee mujaahidiintu ay kula wareegeen degmada aadayabaal waaligula saamiga ee shabeelle ayaa ka hadlay furashada degmada aadayabaal oo muddo sanadaha duulan ku joogeen cadowga allah dowladda saliibiyadda ee mareykanka ayaa qorsheynaysa inay albaabada isugu dhufato safaaradda ay ku leedahay magaalada muqdisho alkataa'ib ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybta saddexaad ee aflaamta dugmin tiriga ah ee looga hadlayo dhagaaraha bangiga adduunka iyo hay-adda i m f waa duhurnimo arbacaha taariikhna ay ku beegan tahay sideed iyo tobanka bisha shawaal sanada kun afar boqol afartan iyo lix xijiri walaalahayaga muslimiinta kuu soo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan ciidamada mujaahidiinta ayaa saaka weerar cagmarina kula wareegay degmada aadayabaal ee walaad saamiga ee shabeelle dhexe haddaba wararkii ugu dambeeyey aadayabaal iyo sidoo kale deegaano kaleo dhacbariga hiiraan oo maanta mujaahidiintu ay la wareegeen waxaa inoo soo koobay oo waxaan ku weydiinay walaalkeen ismaaciil salaad guleed hay ismaaciil bismillaahi raxmaan raxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka saakay ciidamada mujaahidiintu waxa ay weerar cagmarin ah oo saf ballaaran ah ku qaadeen ku dhowaad toban saldhig oo maleeshiyaadka murtadiintu ay ku lahaayeen duleedka iyo gudaha degmada aadan yabaal ciidanka mujaahidiinta allah fadligiis waxaa u suurtagashay in dagaalla halkaasi ka dhacay kadib ay gacanta ku dhigaan guud ahaanba degmada aadan yabaal cagtana ay mariyaan maleeshiyaadka murtadiinta halkaa ku sugnaa tirada maleeshiyaadka murtadiinta halkaasi ku sugnaa ayaa lagu sheegay inay gaaraysa ku dhowaad laba kun iyo shan boqol oo askari iyadoona degmada aadan yabaalla cadowga ay u ahayd taliskii ugu weynaa oo ay ku lahaayeen gobolada dhexe halkaasi oo ay saga kala gurman jireen degmada aadan yabaal waxay noqonaysaa degmadii ugu dambeysay ee mujaahidiintu ay dib u soo ceshtaan tani markii murtadiintu saddex sano ka hor duulaan ay kusoo qaadeen deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe oo ay ka mid ahayd degmada aadan yabaal goobihii ay xilligaasi qabsadeen khasaare aad u fara badan ayaa jira oo murtadiinta kusoo gaaray dagaaladii maanta dhacay waxaa sidoo kale jirta in khanaa'im isugu jira gaadiid hub iyo saanad ciidan in mujaahidiintu ay ku qabsadeen dagaalkii maanta iyadoona maxaabiisna gacanta lagu dhigay dhanka kale ciidamada mujaahidiintu barqanimadii maanta waxaay si nabada kula wareegeen deegaanka yasooman oo hoos tagta degmada buulo burde deegaankan oo ah deegaan buuraley ah ayay ciidanka mujaahidiintu gacanta ku dhigeen kadib markii xalay halkaasi ay isaga carareen maleeshiyaadkii murtadiinta ee ku sugnaa deegaankan waa deegaan istaraatiiji ah waxaana uu dhacaa duleedka degmada buulo burde waxaa u dhow yahay deegaanka aboorey oo dhowaan duleedkeeda ay ku dagaalamayeen mujaahidiinta iyo cadowga hadda inta u dhexeysa aboorey ilaa yasooman cadowgii ku sugnaa waa isaga baxeen waxaana hadda gacanta ku haya ciidanka mujaahidiinta sidoo kale mujaahidiintu barqanimadii maanta waxay la wareegeen deegaanka mubaax oo hoostaga degmada muqokori ee wilaayada hiiraan halkaasi waxaa ku sugnaa maleeshiyaad murtadiin ah sidoo kale waxaa halkaasi saaka gaaray maleeshiyaadkii firxadka ahaa ee lagu soo jebiyey dagaaladii maanta ka dhacay aadan yabaal ciidamada mujaahidiinta ayaa barqanimadii maanta halkaasi la wareegay iyagoo cagta mariyey maleeshiyaadkii halkaa ku sugnaa xaaladda guud ahaan degmada aadan yabaal mubaax iyo deegaanka yasooman waa mid degan dhammaantoodna ciidanka mujaahidiinta ayaa gacanta ku haya jasaaka allaahu kheyran walaalka ismaaciil taliska ciidamada mujaahidiinta ayaa bayaan ka soo saaray weerarka cagmarinta ee saaka ka dhacay degmada aadayabaal haddaba bayaanka waxaa inoo akhrinaya walaalkeen abu ayman bismillaahi araxmaan araxiim war saxaafadeedkan ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa cinwaan looga dhigay mujaahidiinta oo la wareegay degmada aadanyabaal siddeed iyo tobanka bisha shawaal kun afar boqol lix iyo afartanka hijri dhanka kalena ku beegan lix iyo tobanka bisha abriil labada kun shan iyo labaatanka ciidamada mujaahidiintu waxay saaka oo arbacaha weerar cagmarina ku qaadeen saldhigyadii ay cadowga murtadiinta ku lahaayeen duleedka iyo gudaha degmada aadan yabaal ee wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe weerarada oo bilowday salaadii subax kadib ayay mujaahidiintu dhowr jiha kaga qaadeen ciidamada murtadiinta ee cadowga ku ah shareecada islaamka saldhigyada cadowga ee mujaahidiintu ay weerareen ayaa ahaa toban saldhig oo ku yaala duleedka iyo gudaha degmada ayna degnaayeen maleeshiyaad kala duwan oo ashaadala dirir ah kuwaas oo ay tiradoodu ahayd qiyaastii laba kun iyo shan boqol oo askari dagaallo xoogan kadib mujaahidiintu waxay allaha fadligiis cagta mariyeen dhammaan saldhigyadii cadowga waxayna si buuxda ula wareegeen fadhiisamayaashii murtadiinta iyo guud ahaan degmada aadan yabaal ciidamadii cadowga islaamka ahaa oo uu hogaaminayay murtad odawaa yuusuf raage ayaa si habqan ah uga cararay saldhigyadooda waxayna u kala firxadeen dhulka baadiyaha ee duleedka degmada aadan yabaal waxaa jira khasaare dhimasho iyo dhaawac xoogan oo soo gaaray murtadiinta ashaadala dirirka ah mujaahidiinta ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay hub saanad iyo maxaabiis laga qabtay cadowgii lagu jibiyey dagaalka aadan yabaal wixii faahfaahin ah dib ayaan kasoo gudbin doonaa insha allah ayaa lagu soo gebagabeeyey war-saxaafadeedka ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniina walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun jasaaka allaahu khayran walaalka bashiir muxidiin abu ayman mu'asasada alkataab ayaa baahisay sawirada weerarka cagmarinta ah ee mujaahidiintu ay kula wareegeen degmada aadayabaal haddaba faahfaahinta warkaasi waxaa ku abaadeysanaya walaalkeen cabduqaadir maxamed rabbaani sawiradan oo tiradoodu gaarayso ilaa iyo soddon iyo toddoba sawir oo laga soo qaaday difaacyada cadowga ay ku lahaayeen bannaanka iyo magaalada aadan yabaal iyo gudaheeda ayaa waxaa lagu daawanayaa jabka iyo halaaga cadowga ka soo gaaray weerarkii saaka ka dhacay degmada aadan yabaal ee ay mujaahidiintu kula wareegeen sawirada indhahaagu ay soo qabanayaan waxaa ka mid a difaacyo loo diyaariyey in lagaga baxsado xabadda mujaahidiinta oo ka kooban dhagxaan iyo ciid la isku soo xaarxaaray oo bac shareec har lagaga dhigayey iyo ciiddii midabka bakoolneed ee aadan yabaal oo markuu dhiigga murtadiinta ku qubtay lasoo baxday kalar kale iyo baktiyo ka tirsan kuwa murtadiinta oo daadsan bannaanka iyo magaalada intuba sawirada oo aan ku dhiida daawaday waxaan ku arkayey meydadka saddex saddex afar afar mid mid oo u daadsan xaafadaha iyo sidoo kale bartamaha magaalada aadan yabaal iyo sidoo kale cadowga oo isaga cararay gaadiidkii dagaal iyo zaanadii ciidanka ee uu ku howlgalayay waxaa sidoo kale sawirada ka mid a mujaahidiinta oo ku taqadumaya magaalada islamar ahaantana la wareegaya iyo sidoo kale qasrigii magaalada aadan yabaal ee ay mujaahidiintu ka dhiseen halkaas oo ay dib raayada towxiidka uga taageen markii cadowgii halkaas joogay dhiigga dhegta loo daray waxay sidoo kale sawirada muujinayaan in xilliga dagaalku uu socday uu roob soo da-ay isla mar ahaantaana dhulka uu ka nadiifiyey nijaasadii murtadiinta ugu dambeyntiina sawiradan ayaa murtadiinta waxaay ku ridayaan anfariir iyo argagax halka muslimiintana ay u yihiin farxad iyo laabqabuusi intuba jasaaka allaahu khayran walaalka rabbaani waaliwla saamiga shabeelle ayaa ka hadlay furashada degmada aadaybal oo muddo sanadaha duulaan ku joogeen cadowga allah faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen xasan raxmaan abu xasaan kadib muddo laba sano iyo bar ah oo ay ku sugnaayeen degmada aadan yabaal ee wilaayada shabeellaha dhexe maleeshiyaadka kooxda riddada oo ay horkacayeen saraakiil ciidan awooddoodii oo dhanna ay isugu keeneen ayna ka dhigteen halka keliya ee ay ka geli karaan rasaasta mujaahidiinta ayay allaah fadligii saaka ka dulshanqartay rasaasta geesiyada towxiidka dhinac weliba oo ka mid ah aadan yabaal ayaa saaka ku waabariisatay madaafiicda jugta culus iyo qoryaha darandooriga u dhaco kuwaasoo hal mar ah ka wada bilowday difaacyadii dhufaysyadii iyo saldhigyadii murtadiinta ee duleedka iyo gudaha degmada aadan yabaal muddo saacada kadib waxaa ka dhacday kabtay ma aragteen ama haddii aan si kale u dhigo xaggeen ka baxnaa murtadiintii ayaana noqotay kuwo halaagsamay iyo kuwo sidaan horey u sheegayba ay ku dhacday xaggeen ka baxnaa kadib markii meel weliba oo ay tagaan ba ay ku gaartay rasaasta mujaahidiinta waxaana aadan yabaal laba sano iyo bar kadib allah fadligii ay ku soo laabatay ku dhaqankii shareecada raxmaanka waxaana laga taagay raayada towxiidka waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe oo saaka qayb ka ahaa dagaalkii lagu xoreeyey aadan yabaal ayaa isagoo taagan bartamaha degmada aadan yabaal qadka taleefanka kula hadlay idaacadda islaamiga andalus wuxuuna faahfaahin ka bixiyey siday wax u dhaceen iyo guulihii muslimiinta u soo hoyday isagoona u bishaareeyey dhammaan muslimiinta meel weliba oo ay joogaan ilaahay waa ku mahadsan subxaanahu wa tacaalaa saakay guul ballaaran dadka muslimiinta inta ashaadata oo raayadka tawxiid fiirsato saakay ilaaha siiyey guul aad u sharaf badan oo la sugaayey oo ilaahay naga oo naga ballan qaaday waxaa maanta saakay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin gacanta soo garay degmadii aadan yabaal ee rasuulka ilaahay oo laba sano iyo mar ka hor ou hayada ilaahay ka siibay haye alxamdulilaahi rabbilcaalamiin dadka muslimiinta oo meel joogaan saaka waxaan ugu bishaaraynayaa waxaan idinkala soo hadlayaa degmada aadan yabaal bartankeeda mhm waxa weeye waxaa ka taagan raayadii tawxiidka wax badanaad sugayseen saakaa ilaahay oo suuro gelshay dagaal qaatay muddo adiga waxaan is leeyahay saacad ayaa meesha ka socday ee cadowga ilaahayna meesha waa ku jabay haye natiijada waxay noqotay in ciidanka ilaahay ay guuraystaan raayada tawxiidkana ee, meesha laga taagantiin baaguudkana la tuuro saasaa ka dhacda saaka insha allah sheekh kaba ku tukade ayaa dhanka kale faahfaahin ka bixiyey khasaaraha murtadiinta ku gaaray dagaalkii saaka ee aadan yabaal isagoona si hordhaca u sheegay khasaaraha uu indhihiisa ku arkay ilaahay baa ku mahadsan cadowgu waa ku jabay waa bilow hadda waxaan meeshan ku aragnaa dad badan oo meeshan yaallo baktiya mhm oo xeryahan ku dhex tuuran iyo kuwa magaalada dhexdeeda daadsan hub badan ay ka carareen waa arkaa adiguna kule waa u jeediin laftiina waa alkasaaib baa joogta meesha waa u jeedaa iyada lafteeda ciidaad sawirka keeni doonta insha allahu tabaaraka watacaala marka khasaaro weyn ayaa ka gaaray waxa ay uga carareenna waxa ku kalifaa inay cararaanna waa khasaarooyin kale oo aysan kusii badan marka khasaare aad la ayaa ku gaara oo ay aan isleeyahay waxay ka fiirsanayaan inay mujaahidiinta mar dambe waa garta laba bilood laba bilood ayay meeshaas ay lahaayeen Ee, xasan kala foga la dhihi jiray waalna waa tuuraa innaga degman ee, shabaab naga qabsaday Ay waa lahay wuxuu macnaha aadayabaal uu ka wada dala kama qabsan waa gartay marka marka maanta aadayabaal anaa dhex taagantaa isaga oo wareysigiisa sii wato ayuu waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe tilmaamay in maleeshiyaadkii ka badbaaday rasaasta mujaahidiinta ay u firxadeen dhanka wilaayada hiiraan iyagoona kala socda oo midba midka kale uusan ka warqabin mid welibana u jihaystay dhinac gaar ah oo uu leeyahay sideen ku baxsadaa iyaw jihaadaan hadda sh- jihaadaan hadda naga xigta xagaajaan qoradhaca naga xigta oo hiiraan ayay u carareen iyagoo hadda aan nidaamna ku socono ninba jihaadigiisa iyo sida uu ordi karo iska ordaayo ee wax hadda nidaam ku baxay ama ciidannimo ama insaxaab ciidan ku baxay maaha nima walba marka ta- xero walba dabarta u dayrisay xeryaha qaar kamid a oo wixii laba bilood iyo maraa meesha lagu soo ururinayay ee, waxyaabaha ay aaminsan yihiina waxaa kamid a dad badan haddii la helo mhm in ee, guushu ay ee, ku imaan karto ciidan badan oo la xashtiyo laakiin ee, ilaahay waaxidka iyo iyo iyo iyo kunku waa isugu mid waxba kama aha Mhm. Aad iyo ciidanka ilaahay ciidanka ama ilaahay aad taageeraya marka nimankaas waxay u carareen xaggan wa- xaggan dadabda ma aqaana meesha hadda ay tageen ee, laakiin iyagoo xabqana oo ninba siduu jihaadiisa u socda kuwa guryahoodi aaday waa dadna garta nafta ay ku tageen magarad ugu dambayntii waxaa sheekh yuusuf kaba kutukado uu ka warbixiyey dhibaatooyinkii murtadiintu ay ka geesteen aadan yabaal oo ay ka mid ahayd barakac ay ku sameeyeen dadkii ku sugnaa magaalada iyo boob iyo dhac ay u geesteen guryihii iyo goobihii ganacsiga ee ay lahaayeen bulshada ku nool degmada aadan yabaal adeeru shacabka laga raraa laga raray meesha nimankaanu shacabka ayagaa raray mhm oo sideedaba ma og tahay xirkalay damceen in ay haddii ilaahay idmo ee, ta- ee, waxa- laba qorshay kala hayeen inaan shacabka beledka inay dhacaanay rabeen Mhm.
shacabka waa ka kaxeeyeen hal qof looguma imaan mhm waxaa looga hanti beledkan yiilay oo dukaan lahay oo bakhaara lahaa oo carwooyin lahaa waa faaruq baawaray dabada u gashadeen aad iyo aad waaba diyaarsan inay markay cararayaan inay horu qaataan markay beledkiina waa dhaceen hal qof oo bini aadan oo ma joogo dadkii duurkay galeen iyo gaadiin ku badan ku baqan yihiin insha allahu tabaaraka watacaala markaan hagaajino oo wixii ay ka hadleeyeen iyo wixii ay ka bixiyeen aan ka nadiifino annaga wacayna gaadiidna u dirayna insha allahu tabaaraka watacaala dagaalkii saaka ciidamada mujaahidiintu ay kula wareegeen degmada aadan yabaal ee wilaayada shabeellaha dhexe waxa uu galayaa taariikh dahabi ah waxaana uu qayb ka yahay dagaaladii muddooyinkii ugu dambeeyey ciidamada mujaahidiintu allah fadligii ay ku soo celinayeen degmooyinkii iyo deegaanadii lagu dhaqeeyey shareecada islaamka ee mar u gacan galay kooxda riddada soomaaliya oo ay kor ka taageerayaan diyaaradaha cadowga waxaana dhammaan degmooyinkii iyo deegaanadii ay mujaahidiintu weerarka ku qaadeen hadda ay yihiin kuwo ku jira gacanta mujaahidiinta laguna dhaqaya shareecada islaamka dhammaantoodna laga wada taagay raayada tawxiidka waxaan allah ka baryeennaa in degmooyinka kale ee weli ku jira gacanta murtadiinta uu allah dib u soo geliyo gacanta muslimiinta in shaa allah jazaaka allaahu khayran walaalka abuu xasan dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa qorsheynaysa inay albaabada isugu dhufato safaaradda ay ku leedahay magaalada muqdisho tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeena cali aadan cabdulaahi cali yare shabakadda c n n ee laga leeyahay cariga maraykanka ayaa daawacday warbixin xoojinaysa warar si aad isu soo tariyey maalmihii lasoo dhaafay oo ku aadan in maamulka taraam albaabada isugu dhufan doono safaaradda uu ku leeyahay xerada xalane ee magaalada muqdisho shabakaddu waxa ay sheegtay inay heshay dukumiinti ay ku qoran yihiin xogo muhiim ah oo la xiriira xiritaanka ilaa soddon xarumood oo isugu jira safaarado iyo qunsuliyado uu maraykanku ku leeyahay afrika yurub iyo sidoo kale aasiya qoraalka ay heshay c n n ayaa tilmaamaya in goobaha la qorsheeyey in la xiro sidoo kalena la dhimo shaqaalaha amerikaanka ah ee ku sugan ay ka mid yihiin safaaradaha maraykanka ee soomaaliya iyo ciraaq kuwaasoo shabakaddu si gaara farta ugu fiiqday waxayna dalalkani ka mid yihiin wadamada muslimiinta ee maraykanku duulaanka saliibiga ah kusoo qaaday waxay shabakaddu intaa ku dartay in qorshayaasha la soo jeediyey ay yihiin kuwo isbedello ballaaran loogu sameynayo wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda washington safaaradaha la qorsheeyey in la xiro ayay c n n ku sheegtay toban safaaradood halka qunsiiladuhuna ay yihiin ilaa toddobiyo toban kale waxayna badi ku yaalaan qaaradaha yurub iyo afrika halka kuwo kalena ay ku yaalaan aasiya marka laga soo tago safaaradaha maraykanka ee la qorsheeyey in la xiro ee ku yaala soomaaliya iyo ciraaq waxaa sidoo kale liiska qoraalka ay heshay shabakadan ee laga fikirayo in la xiro ka mid ah safaaradaha ku yaala dalalka maalta luxemburg lesotu kongo jamhuuriyadda afrikada dhexe iyo sidoo kale suudaanta koofureed liiska waxaa sidoo kale soo gelaya ilaa shan qunsuliyadood oo ku yaala dalka faransiiska iyo laba qunsuliyadood oo ku yaala dalka jarmalka laba kale oo ku taala bosniya iyo herzegovina iyo hal qunsuliyad oo ku taala ingiriiska iyo qunsuliyad kale oo ay amerikaanku ku leeyihiin koonfur afrika iyo tan ku taala kuuriyada koonfureed dhowaan ayayd markii maqaal uu daabacay wargeyska caanka ah ee new york times ee laga leeyahay dalka maraykanka lagu sheegay in mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gaal donald trump si gaar ahna uga tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ay soo jeediyeen in albaabada laysugu laabo safaaradda ay ku leeyihiin xerada xalane ee magaalada muqdisho soo jeedinta saraakiishaasi ka tirsan maamulka trump ayaa timid kadib markii ciidamada mujaahidiintu ay kordhiyeen howlgalladooda milatari ee ay ka fulinayaan xarumaha muhiimka ah ee cadowga ku leeyahay caasimadda sida xalane oo ah taliska ugu weyn ee kufaartu ay ku leeyihiin dalka soomaaliya iyo villa soomaaliya oo ah madaxtooyada looga aramiyo kooxda riddada soomaaliya jazaaka allaahu khayran walaalka caliyare muasasad alkataab ayaa bahisay filim cusub oo ah qeybta saddexaad aflaamta dokumentariga ah ee looga hadlaya dhagaaraha bangiga adduunka iyo hay-adda i m f haddaba tafaasiisha warkaasi waxaa mar kale inoo eegaya walaalkeena bashiir muxidiin abu eman qaybta saddexaad filimkii dokumentariga ee ciwaankiisa u ahaa dhagaraha bangiga adduunka iyo hay-adda i m f ayay saacadihii lasoo dhaafa baahisay muasasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada shabaab almujaahidiin waxaana xalqadan looga hadlayay yaboohii beenta ahaa iyo hooggii laga dhexlay hay-adahan waxaana la daaban karaa muddo ku dhow saacad waxayna ahayd midii ugu dambeysay ee taxanaha filimka ayaa si faahfaahsan uga hadlayay mashruuca maraykanka iyo turkiga ee ku aadanaa damaca ka faa'iidaysiga kheyraadka dalka si gaar ah shidaal baarista soomaaliya mid ka mid a awoodaha gadaal ka riixayay waxa loogu yeero deencafinta soomaaliya ayaa ahaa damaca la doonayo in dalka looga hirgeliyo maalgelin shisheeye si loo fududeeyo ka faa'iidaysiga ballaaran ee khayraadka dalka arrintan waxaa si cad u muujinaya xiriirka xooggan ee ka dhexeeya waxa lagu sheegayo deencafinta iyo dadaalada shidaal baarista ah ee ka soconaya dalka i m f iyo bankiga adduunka ayaa kaydadka shidaal ee soomaaliya u arkayey fursad dahabi ah oo ay dalka ugu sii hayn karaan ku tiirsanaanta hay-adahooda ujeeddadoodu waxay ahayd in dakhliga laga filayo qodista shidaalka ay u adeegsadaan meelmarinta deymo hor leh oo mustaqbalka ah sidaasna dalka ugu sii hayaan xayndaabka ku tiirsanaanta hay-adaha shisheeye kooxda riddada soomaaliya ayaa wejigabax kala kulantay shacabka soomaaliyeed kadib markii ay si cad u diiday soo bandhigidda macluumaadka ku saabsan shidaalka laga baarayo soomaaliya murtad cabdirasaaq cumar wasiirka batroolka iyo macdanta dowladda riddada soomaaliya oo ka soo muuqanaya filimka ayaa sidan yidhi su-aalaha ay weydiinaysaan hadda midiya u yeerteen su-aalo ku saabsan amniga iyo su-aalo ku saabsan qandaraas ganacsi qeyb saddexaad iyo dowladda dhex maray in public looma sheegi karo waa in si gaara ay weydiisaan su-aalaha uu weydiiyey waa ka jawaabi karaa waa idinkaga jawaaba diyaaraan u ahay laakiin miidiyaha oo jooga oo public iyadoo ah lagama jawaabi karo laakiin miidiyaha oo jooga oo public iyadoo ah lagama jawaabi karo
hay-adda i m f iyo hay-adaha kale ee caalamiga iyaga ayaa madaxda murtadiinta siinaya tawjiihaad ku saabsan qaadista canshuuraha iyo boobka dhaqaalaha dalka sida uu sheegayo murtad cabdiraxmaan bayle wasiirkii hore ee maaliyadda kooxda riddada soomaaliya
ama dowlad baa tahay ama mahid adduunyada kale indhahay wax ku eegaysaa ways haystaaniya waxba isku waxaa ma eegayaan ama dowlad baanahay baad leedahay ama dowlad mehun baad leedahay waxa weeye iyada kusaa doontaan ku sameeyo kharashka dadkaa ku baxaya aduu soo saar weliba waan kuu tilmaamayna halkaa iyo halkaa iyo halkaa ka soo saar cid cashuur lagu leeyan cashuurta bixinadii jirtay daader waa taas ka soo qaad kharashka dadkaa ku baxaya aduu soo saar weliba waan kuu tilmaamayna halkaa iyo halkaa iyo halkaa ka soo saar cid cashuur lagu leeyan cashuurta bixinadii jirtay daader waa taas ka soo qaad
xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadashay damaca hay-adahan iyo sida maraykanka uu ku doonayo dhaca iyo boobka hantida ummadda soomaaliyeed sida uu sharxayo sheekh cali maxamuud raagi sheekh cali dheere marka laga soo tago marmarsiyaha uu cadowgu samaysanayo ee ah inuu la dagaalamayo wuxuu ku sheegay ilaha dhaqaalaha ee mujaahidiinta xaqiiqdu waxa ay tahay in waxa loo socdaa aysan ahayn dhaqaale mujaahidiintu leeyihiin balse loo socdo sidii loo dhici lahaa hantida ummadda soomaaliyeed oo dhan waa qorshay ay sariibiyiinta caalamka gaar ahaan maraykanku uu wax badan ka soo shaqaynayey uuna u diyaarsaday murtadiintii u fulin lahayd hay-adihiisii ka howlgeli lahaa shirkadihii iyo bangiyadii uu hantidaas ku urursan lahaa iyo xeerarkii uu ugu dambayn u adeegsan lahaa si uu hantidaas hal mar ula wareego waxaad og tihiin in maraykanku hanti ummad soomaaliyeed leedahay uu labada kun iyo kowdii xayiray isagoo ku marmarsiyoonayey inay argagixiso leedahay xilligaas shabaab ma jirinin tobannaan sano kadib ayuu qirtay in eedayntaasi ay khalad ahayd balse ilaa iyo maanta hantidii iyada ahayd dadkeedii looma soo celinin oo way ka baahan yihiin gaaladii ayaana haysata oo ku intifaacday maanta waxa socda waa isla qorshihii isaga ahaa balse markaan sidii hore ka ballaaran lana doonayo in hantida ummadda soomaaliyeed oo dhan hal daqiiqa gudaheed lagula wareego sheekh mahad warsame abuu cabdiraxmaan oo ka mid ah hoggaanka mujaahidiinta ayaa dadka muslimiinta u bidhaamiyey mashruuca kooxda riddada soomaaliya ee wakiilka uga tahay hay-adda i m f iyo bangiga adduunka isagoona bulshada u jeediyey talooyin dhexalgal ah
xukuumadda riddadu maanta waxay dadka ka dhaadhicinaysaa in shuruudaha i m f lagu gaari karo guul iyo horumar haddii laga tagana ummadda dibudhac iyo gaajo inay ku noolaanayso arrintaasina waa midda dhaawacaysa caqiidada qofka muslimka ah qofka muslimka ah waxaa laga rabaa marka u horreeya inuu u rumeeya alla subxaana wa tacaala inuu yahay alrasaaq annaafic addaar allah subxaana wa tacaala iyo gaalada laftigooda arsaaqdooda gacantiisa ku haaya hadday gaaladu awood u leeyihiin inay dadka quudiyaan naftooda iyo noloshoodana ay kafaalo qaadaan iyaga ayaa wax isu tari lahaa oo waddamadooda ayay ka badbaadin lahaayeen xasradaha iyo faqriga mana awoodaan allahna subxaana wa tacala wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay wamaa min daabbatin fi lardi ila cala allahi risquha wayaclamu mustaqaraha wamustawdacaha kullun fii kitaabin mubiin arrinta xigta yaa waajib inooga dhigay inaan u hoggaansanno waxay gaalada inoo meerinayso nidaamka i m f iyo bangiga adduunka shalay ayaa la aas-aasay ka horna dadku way noolaayeen allah ayay ku kalsoonaayeen si karti iyo aqoon ay ku jirto ayay dunida ula falgeli jireen waxaa la rabaa dadka muslimiinta maanta inay maskaxdooda ka xoreeyaan fikirka ah haddii aan lala jaan qaadin nidaamka caalamiga ah horumar iyo dowladnimo la gaari maayo qofkii ugu horreeyey ee dowlad islaam taaga wuxuu ahaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa dowladdii madiina waxaa xigay dowladihii khulafaa uraashidiin iyaga ayaa maanta tusaale inoo ah waana dowladda aan raadinayno inaan dib soo celinno qofka maanta dhaha way adag tahay ama suuragal maaha in arrintaas dib loogu laabto oo ah nidaamkii dowladdii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qofkaasi muslin ma aha sheekh xasan maxamed cali sheekh xasan afgooye ayaa ku dheeraaday ka hadalka sida ay isugu filan yihiin dadka muslimiinta isagoona dadka ugu baaqay inay wehel ka dhigtaan kitaabka allah iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam
allah fadligiisa maanta soomaaliya waxay leedahay dhammaan kaabayaashii ay ku noqon lahayd dowlad horumartay oo isku filan waa dal hodona oo khayraad bad iyo beriba leh haddana goob istaraatiiji ku yaalla alxamdulilaah waxaan leenahay aqoon-yahano iyo dad cilmiga dhaqaalaha soo bartay keliya waxaa naga maqan ummadda inay ku midowdo hoggaankii midayn lahaa awooddooda maanta ma jirto baahi keenaysa inaan i m f iyo bangiga adduunka ka sugno inay noo dejiyaan istaraatiijiyad dhaqaale waxaan haysannaa manhaj nololeed oo dhammaystiran oo ku qotoma kitaabka allah iyo sunnada nebiga waxaan awoodnaa inaan isugu yeerno aqoon-yahanka iyo waxgaradka ummadda soomaaliyeed ee ku kala nool daafaha adduunyada kana wada shaqayno sidii ummaddeennu aan ugu adeegi lahayn diinteennan ugu dhaqmi lahayn cadowgeennana aan uga madax bannaanaan lahayn saboolnimada iyo farigana aan uga bixi lahayn ugu dambeyn filimkan dokumentiga ee ku aadanaa dhagaraha bangiga adduunka iyo hay-adda i m f waxaa lagu lifaaqay islamarkaana lagu soo gebagabeeyey kelimaad qayimaha uu jeediyey sheekh axmed cumar abuu cubayda xafidahullah amiirka xarakada shabaab almujaahidiin waxaa allaah mahaddiis ah in bulshada muslimka ee soomaaliyeed ay maanta garwaaqsadeen dhibaatada ay xukuumadda riddada ku hayso ayna u caddaatay hadimooyinka iyo hagardaamada lala maagan yahay cadowtooyada gaamurta ee islaamka loo hayo iyo haadaamaha kufriga ee la rabo inay ku hoobtaan taas iyo dulmiga baaxadda weyn ee ay murtadiintu ku hayaan ummadda soomaaliyeed ayaa keenay inay kalsooni ku qabi waayaan xukuumadda riddada in badan oo ka mid a muslimiinta soomaaliyeedna ay u soo hayaamaan walaayaadka islaamiga ah si ay u harsadaan hooska shareecada islaamka ama ay garso rufan oo caddaalad ah u soo doontaan maxkamadaha shareecada islaamka ee ka dhisan walaayaadka dalka walaayaadka islaamiga ayaa taabageliyey mashaariic wax ku ool ah oo bulshada muslimkaa loogu adeegayo waxay taakulo u fidiyeen muslimiinta tabaallaysan iyo inta taagta daran ee ku nool dalka waxayna ku dadaaleen sidii ummaddu biyo ku filan loogu heli lahaa waxayna dayactireen kanaalada webiyada iyo marinadoodii waxay isu xilqaameen siday bulshooyinka muslimkaa ugu qaybin lahaayeen biyaha webiga waxay baadiyaha fog ka qodeen ware iyo ceelal biyood waxay u istaageen kobcinta dhaqaalaha iyo horumarinta ganacsiga ganacsigaasoo ah mid u hoggaansan tacaaliimta diinta islaamka iyo fiqiga mucaamalaadka ee diintu dhigayso ahna mid ka madax bannaan ribada rishwada iyo musuqmaasuqa iyagoo degmooyinka iyo deegaannada ka yagleelay ammaankii uu ganacsiga ku bullaali lahaa
jazaaka allaahu khayran walaalka bashiir guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkii duhurnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus maanta waa naga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warka duhurnimo andalus waxaynuu suurtageliyey oo aan uga mahadcelinayna allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta waad kumasantihiin dhegeysiga warka duhurnimo andalus allah subxaanahu watacaala idinka ajirsi dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wajihaadukum mubaarak